bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta soo xidhay shirweynihii qaran ee hannaanka dib oogeysta oo maalmahanba ka soconaya magaalada muqdisho iyadoo shirkaasina qodobo muhiima laga soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa booqday bukaanada kala duwan ee ku jira isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho kuwaasoo ay ka mid yihiin dadkii ku dhaawacmay weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen maqaayadda biitsa hoose ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa guddoontay markab siday labaatan kun oo tan oo mucaawino ah oo dowladda turkigu ay ugu talagashay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee soomaaliyeed ee ku sugan qaar ka mida gobollada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu shaacinayay xal laga gaadhay mooshin qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay ka soo gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka oo ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibadda warkaan idinkugu haynana waxaa ka mid a dowladda sacuudiga oo mar kale sheegtay kuna eedaysay dalka qatar inay taageerto argagixisada sidoo kalena ay faragelin ku samayso arrimaha waddamada kale ee carabta waa habeennimo sabdi axad ay soo gelayso toddobiyo tobanka bisha juun sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka habeen wanaagsan mar kale kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo muqdisho oo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo aniguha muxidiin macalin cabdulle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta soo xiray shirweynihii qaran ee hannaanka dib oogista ama dib heshiisiinta oo maalmahama ka soconaya magaalada muqdisho iyadoo shirkaasi laga soo saaray qodobo muhiima warbixintan waxaa inoo diyaariyey waryaha gaarka ee madaxweynaha cali baashi cabdulaahi cabdi shirkan dib u heshiisiinta oo ahaa mid heer qaran ayaa muddadii uu socday waxaa looga hadlayay habka ugu wanaagsan ee dib u heshiisiin midho dhal ah dalkan looga hirgeli karo laba boqol iyo labaatan xubnood oo ka kala yimid gobolada dalka ayaa ka qaybgalay iyadoo ay goobjoogan u ahaayeen khubro dhinaca arrimaha dib u heshiisiinta oo soomaaliya marwa caasho geella diiriye ayaa goobta ka akhrisay nuxurkii ka soo baxay shirkan muddada shanta cisho ah ka socday magaalada muqdisho ee dib u heshiisiinta mudane madaxweyne nuxurka shirka ka soo baxay wuxuu aan ku soo koobnay dhowr qodob qodobka koowaad in dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay u diyaargaroobaan dib u heshiisiin dhab ah oo dhammaystiran qodobka labaad in si dhab ah heshiisiin waarta looga wada raalli yahay oo aan xanaf lahayn loo helo waxaa la dejiyey nwaxaaloo baahday in la dejiyo hanaan ama habraac dhammaystiran oo qeexaya waddadii loo mari lahaa dib heshiisiin isu soo celisa kalsoonidii iyo walaaltinimadii dadka soomaaliyeed oo colaadu ay kala irdhaysay hogaamiyaasha ergooyinka ee shirkan kasoo qaybgalay ayaa ammaanay dadaalka dowladda soomaaliya ay ku bixinayso dhanka dib u heshiisiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad dheer ka jeediyey shirka ayaa sheegay in dib u heshiisiintu ay muhiimad gaara u leedahay soomaaliya waxaana uu sheegay in san natiijo waxtar leh loo gaaro ay dowladda soomaaliya dhisayso ciidamo xoogan kuwaas oo hirgeliya dhammaanba waxyaabaha ka soo baxa hannaanka dib u heshiisiinta ee bilowday waa ogahay ummadda soomaaliya waa dad aad iyo aad ilaah u siiyey caqli iyo xigmad meel kasta ay farta u qaadaanna meesha ugu dambaysa ka gaaraan markaan aan xoogga saarno inaan meel sare ka gaarno inaan noqono dad wadaniyiinah inaan noqono dad qarankooda u dagaalamaya inaan noqono dad wadajirah oo midnimadooda ka shaqaynaya aan ku dadaalno waxaa waajib nagu ah inaan ciidan qaran dhisno oo isku dhafan oo xalinta khilaafaadkaas markay dhammaato implementation ku sameeya oo ku dhex jira oo dadkaasi aysan mar dambe ku meelahaasi ku dagaalin inaan gaarsiino dowladdan inay awood u leedahay meel kasta oo wax ka dhacaan in ciidan xoog leh oo labadaas dhinac dagaalaya ka xoog badan dhex tagi karaan oo qofka aan u direyno oo madaxda ka ah iyo ciidankaasi ay noqdaan ciidan labada dhinacba ee u dhexeeya oo aan midna xigin dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay rabto dowladda soomaaliya inay u adeegsato sidii soomaaliya looga hirgelin lahaa nabad saldiga ta si dadka soomaaliyeed u helaan nolol fiican cali baashi cabdulaahi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
mahadsaned cali baashi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa booqday bukaanada kala duwan ee ku jira isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin dadkii ku dhaawacmay weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen maqaayadda biitsa house ee magaalada muqdisho waryaheena nasra bashiir cali ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa booqasho uu kula qaybsanayo xanuunka ee dhibaatada waxaa ugu tegay muwaadiniin soomaaliyeed kuwa oo qaba dhaawacyo kala duwan islamarkaana xaaladooda caafimaad lagu dabibaya cusbitaal madiine ee magaalada muqdisho dadkoo cusbitaal madiine ku booqday ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxaa ka mid a dad ku dhaawacmay qaraxii biiso house ee magaalada muqdisho kuwa kusoo dhaawacmay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka maxaasi ee gobolka hiiraan iyo wiil yar oo uu dhaawac soo gaaray isagoo kubad ku dheelaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo weheliyey wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa mid midig u xog waraystay dhaawacyada xaaladooda caafimaad iyo ehelada la joogtay iyo maamulka cisbitaal madiina isagoo u geeyay lacag ay ku afuraan maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaal madiina ayaa sheegeen cisbitaalka ay jiifaan dhaawacyo kala duwan ayna siiyaan adeegyo caafimaad oo wanaagsan saacado gudahooda a waxaa noo imaanayaan bukaano badan oo dhaawacan oo qarax ama xabada ah waxaa ka sii daran isbitaal madiina ma imaadaan kaliya magaalada xamar hadda ra-iisul wasaaraha marka uu wareegayay intaa ka timid wanlaweyn intaa ka timid beledweyne intaa ka timid meesha waa gobolada soomaaliya dhamaa laga ima ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo la hadlay warbaahinta qaranka isagoo ku sugan cisbitaal madiina ayaa ugu horeyn u tacsiiyey dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay biiso house isagoo kuwa dhaawacana alla uga baryey inuu siiyo caafimaad taam ah dadka soomaaliyeed ayuu u sheegay inay muhiim tahay inay iska dhigaan hubka si ay u helaan nabad iyo nolol waxaan uga tacsiyeynayaa horta waalidiintii iyo dadkii walaalahay waxaan leenahay ilaahay samara idinka siiyo waxaana leenahay xanuunka waa idinla qaybsanaynaa waa idin ognahay waa idin garab taaganahay intaas ka soko waxaan leeyahay soomaali waxaa baabi'iyey xabado siduu doctoorku noo sheegay xabad iyo miino iyo madfac ayaa baabi'isay waxaan codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan in dadka soomaaliyeed ay gacmaha isu qabsadaan waan ka shaqayna sidii dalkeena aan dib ugu dhisan lahayn waan ka shaqayno sidii aan xabadaha iskaga xarayn lahayn sidii aan qoryaha bannaanka isaga dhigi lahayn sidii aan ummaddeenna u badbaadi lahayn waxaan soo arkay wiil dhallin yar oo aan toban sano gaarin waxaan ku yidhi yaa ku dhaawacay wuxuu yidhi banooni baan ciyaaraayay banoonigii aan ciyaaraayay ayaa nala ka qaatay qofkii naga qaadatay ayaan isniri ka soo qaata xabad baa la igugu soo beddelay bal ka fikir wiil yar oo banooni ciyaaraaya oo banoonigiisa guri uga dhacay ayaa isyiri ka soo qaado markaasaa xabad lagu dhufa ra-iisul wasaare khayre ayaa shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in dowladda soomaaliya ay ku garab siiyaan la dagaalanka argagixisada nabaddiidka ee al-shabaab si uu dalkeenu u gaaro horumar wanaagsan oo uu caalamka kula tartamo qof walba oo soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inuu dowladda garab istaago la shaqeeyo xukuumadda iyo dowladda aan meel uga soo wada jeesanno shabaabka shabaabku waa cadow soomaaliyeed nooma oggola dalkeenna iyo dadkiisuba inay horumar gaaraan haddii aad og tahay meel dhibaata jirta noo soo sheeg shabaabka waa inaan kulligeen ku wada jihaadnaa sida keliyahoon uga adkaan karno waa inaan ku jihaadnaa booqashadan uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ugu tegey dhaawacyadan jiifa cisbitaal madiina ayaa astaan muujinaysa sida dowladda soomaaliya ay uga go-an tahay inay shacabkeeda la qaybsato dhibaato iyo farxad xaalad kastoo ay ku sugan yihiin maadaama dowladdan ay tahay dowladda shacabka nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa guddoontay markabsiday labaatan kun oo tan oo mucaawino ah oo dowladda turkigu ay ugu talagashay dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixintaanna waxaa inoo faahfaahinaya waryaheena cali cabdiraxmaan aadan saddex iyo toban kun oo tan oo isugu jira raashin nafaqaysan iyo dawo ayuu sidaa markabkan kaas oo ah deeq ka timid shacabka turkiga waxaana soomaaliya soo gaarsiisay hay-adda bishcas ee dalkaas danjiraha turkiga ee soomaaliya olgan beger oo markabkan deeqda saaran tahay ku wareejiyey dowladda soomaaliya ayaa sheegay in turkiga uusan gargaar keliya ku ekaanaynin ee mashaariic horumarineed uu dhowaan dalka ka bilaabi doono Ee, Somali Federal Hükümeti'nin e, dağıtım e, planıyla e, gıda malzemesi ihtiyaç sahiplerine e, hızlı bir şekilde ulaştırılacaktır.
gargaarkan waxaa la gaarsiinayaa dadka u baahan ee abaaruhu ay saameeyeen iyadoo la raacayo qaabka ay dowladdu u diyaarisay ama qorshaha iyadoo la raacayo qorshaha qaybinta ee dowladda yaa waxaa la gaarsiinayaa dadka u baahan
E, bu kutsal Ramazan ayında e, Somalili kardeşlerimize e, yardım edebildiğimiz için oldukça mutluyuz.
Eh, inaan eh, gargaarino ama caawimaad soo gaarsiino walaalaheenna soomaaliyeed bishan barakaysan gudaheeda waxay noo tahay farxad
E, sadece insani yardım alanında değil, önümüzdeki dönemde kalkınma projeleri alanında da Somali kardeşlerimizle birlikte sahada çalışmaya devam edeceğiz.
Eh, gargaarka aan soo gaarsiinayno soomaaliya ma ahan eh, gargaar bani aadamnimo Eh, hadduu allaydmo xilliyada soo socdaan waxaan rajaynaynaa mashaariic horumarineed inaan eh, bilaawno
Ya bu konuda da Somali Federal Hükümeti ile e, yakın bir çalışma ilişkisi içinde olacağız.
Eh, arrimahan gargaarka iyo ar- mashaariicda horumarineed waxaan eh, eh, la shaqayn doonaa ama wada shaqayn dhow la yeelan doonaa dowladda federaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cilmi cumar caynsane ayaa dowladda iyo shacabka turkiga ugu mahadceliyey sida ay isu garab istaageen dadka soomaaliyeed xilliga ay u baahan yihiin caawimaadda isagoo xusay in deeqdan la gaarsiin doono dhammaan gobollada dalka maanta halkan waxaan u joognaa inaan ka guddoonno walaalaheen turkiga ee bisha cas markab deeqa oo ay noo soo dhiibeen markabkaas oo ay soo ururiyeen shacabka reer turki oo ay soo marsiiyeen hay-adda bisha cas waxaana halkan maanta garab taagan eh, safiirka turkiga ee soomaaliya deeqdan oo ah deeq ka kooban saddex iyo toban tan oo toban kun iyo shan boqol oo tan ay raashin yihiin een, oo loo qeybin doono loona qeybiyey maamulada ee dowladda dhexe xubnaha ee xubnaha ka ah een, isteydyada loo qeybin doonaa insha allah waxaana loogu talagalay dadka abaartu saamaysay ee walaalaheena soomaaliyeeda
codkaasi waxaa ugu dambeeyey warbixintii waryaheena cali cabdiraxmaan aadan markana jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu shaacinayey xal laga gaaray mooshin qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay kasoo gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle munaasabadaas oo ka dhacday magaalada jowhar abuukar maxamed bacadle ayaa warbixintaana halkaasi inooga soo diray khilaaf maalmi la soo dhaafay hareeye baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sababay in ay xildhibaanada qaarkood ay mooshin ka keenaan gudoomiyaha baarlamaanka sheekh cusmaan bare maxamed ayaa habeennimadii hal ahayd kulan casho sharaf ah oo uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe ayna kasoo qayb galeen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka labada gole baarlamaanka iyo golaha wasiirada ayaa la sheegay in lagu xalliyay khilaafkii maalmahani soo jiitamayay mas-uuliyiintii madasha ku sugneed ay jiideen khudbado qiira leh ayaa ugu horreyntii waxaa kulanka ka hadlay xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow oo akhriya warqad qoraal ah oo ay xildhibaanadii horay mooshiga u keenay kaga noqonayaan mooshinka ujeeddo dib ula laabasho muqdishin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markaan aragnay duruufaha adag ee ku shaqaynaya baarlamaanka hirshabeelle kadib markaan aragnay inay lagama maarmaan tahay badbaadinta hay-adaha dastuuriga curdinimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan garwaaqsannay inay habboon tahay inaan dib ula laabanno mooshinkii ay saxiixeen soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa isna halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdi xuseen geedi wuxuuna sheegay in loo baahan yahay wadatashi si loo wada shaqeeyo waxaa isna halkaas ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka sheekh cusmaan bare maxamed wuxuuna sheegay in uu qaadanayo mooshinka inuu yahay mid isaga lagu toosinayo baarlamaan haddii la yahay kolley aragtida waa lagu kala duwanaan karaa maskaxda qofka intaa dadka marka la kulmiyey waxaa loogu talagalay in maskaxda laga wada faa'idaysto ee ayna noqonin hal qof oo yidhaahdo anaa meesha u weyn anaa u yar ani kiila wax garta cid kale wax garata ma jirto adduunka waxas kama jiraan bini aadanka waxa isku darsadaa waxaa la isku darsaday maxaa la sameeyey jaraanjar baa la sameeyey madaxweyne la sameeyey boqor baa la sameeyey adduunka haddaan la kala dambeyn waxma soconayaan xubnaha baarlamaankaana waa suuqaymid ciddii keentay mooshinka iyo ciddii aan keeninba labadaba waa waa iisimihiin waanu mahad celinaa dhammaantood mooshinka waxaan u arkaa aniga in wax lagu toosinayo dadka qaara waxay u arkaan mooshinka inuu inuu dhibaato fara badan leehay laakiin ana waxaan u arkaa in lagu cananayo mooshinkaas madaxda sare oo ana aan kow ka ah ugu dambayntii waxaa qudbooyinkii soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cosoble xaqiiqdii gobashan ujeeddadoodu waxay ahaaday khilaafki soo kala dhex galay baarlamaanka hirshabeelle xalkana laga gaadhay in laysku cafiyo gacmaha leysqabsado caawa iyo xal alxamdulilah laba caway noo kala tahay xalay kala fikridownaashadii waxay keentay in baarlamaanku laba qaybood oo kala joogo ama laba meelood oo ku kala sugan yahay ama laba meelood oo ku kala showraayo laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa caaw inuu showrkiisu midaysan yahay waxaan ku faraxsanahay in waxyaabihii mugdiga keenay ama qaska keenay in la xalliyey sababta oo ah hirshabeelle hadda khilaaf iyo buuq iyadu ma qaadi karto waxay joogtaa wakhti ay jilcan tahay waxay joogtaa wakhti sida maxuu ahaa la yidhaahdo weli ilmo yar oo muluqa ay tahay oo u baahan runtii sidii ukuntii in la ilaaliyo abubakar maxamed bacadle raadiyo t v arga soomaaliyeed xarun goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkan akhbaaraadka dibadda dowladda sacuudiga ayaa mar kale ku eedeysay dalka qatar inay taageerto argagixisada sidoo kalena ay faragelin ku sameyso arrimaha waddamada kale mar uu la hadlayay b b c da ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga adel al jabir waxa uu sheegay in dalkiisa uusan wax heshiis ah la gelin doonin dalka qatar ilaa inta ay ka beddelayaan siyaasadooda dowladaha masar baxrayn iyo dalka imaaraadka ayaa iyaguna hore u sheegay inay xiriirka u jareen dalka qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in dalkaasi uu taageero argagixisada balse dowladda qatar ayaa beenisay eedeymahaasi waxaana ay sheegtay in xayraada lagu soo rogay dalkeeda uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah xogayaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa ku buuriyey dalalka deriska la ah qatar inay u fududeeyaan xinibaadda ay saareen dalka qatar sidoo kale dalka iiraan ayaa dalka qatar u diray diyaarado sida cunno shirkadda diyaaradaha qaran ee iiraan ayaa sheegtay in shan diyaaradood oo sida cunno iyo qudaar ay u duuleen dalka qatar warkii habeennimo oo dhegaystayaal saaxiibayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo nagaynta warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah muxidiin macalin cabdulla ciddi uu seegana waxaa isagoo maqali qoraala dib uga daalacan kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo la socodka warka habeennimo ee warbaahinta qaranka